maanta marka kow iyo tobanka isha ay hadleen baawur oo shacab islaaniga albaabiisan waa garta marka meeshii waxaa ku dhintay lix qofood saddexna dhaawac ay kulqadeen waxa kalena ilaahay baa kule badbaadiyey laakiin bas wuxuu ahaa ataa dhib oglaha gaaray walaalkay dhib oglaha gaaray dad badan meesha ku lamaaday xaguu gaarigu marayay markaas gaarigu wuxuu marayay dhanka jidka wadada wadada koruu maraayay wadada koruu maraayay oo dhinacaas oo wadadaas oo koroo wax ma oo soo marto isha gabgoyinka soo baxdo oo marinaysa soo martay soo maray ma fahanti ha deegaanka uu maraayo ma haysaan rasmiyan deegaankaas maraya waxa waaye markii lasoo dhaafo degma deegaanka oo maxamed sifri markii lasoo dhaafo waa soo leexaa dhinacaan wax soo leexaa leyaasha xaggiisa sida oo dadka kolle meelahaas labarkosa meelahaas degan dhinacaas kala jidka si dhinacaan kale oo waxba ka xiran yahay oo dhaanta bur waa ka xiran yahay marka waa wadada isku xirta afgooye iyo number conton
ha ayagoo maraayo lambarkonka si dhow ah meel lambarkonka u jirto afar kilomitr ayaa lagu leeyahay nimanka maxay ahaayeen marka dadkaasi la laaya
wallaahi dad oo dhaqata oo isku soo adeegto kolley guryahooda ka tegay oo saakay oo haddan galab markay soo noqdeen kolley dhifaas isku dhaca waayo maxaa og tihiin oo cidda laysa
wallaahi cidda laysay waa dad shabaab ah marna shabaab naqahaayo marna qabiil naqahaayo oo qaab aan dhaqanna aan fahmo weyn waaye marka arsia dogtahay annaga iyo shabaab hor dagaala naga dhexeey oo cadcad oo aan geed isaga soo gabaxeynin laakiin nimankaan marna shabaab waaye marna qabiil waaye marka waxay ku geystaan shabaab waaye markaad wax ugeystaan qabiilay naqaan wallaahi afar rag waaye labana kolley waa haween oo weli yar yar oo weli oo weli oo weli aan dhaqaan gaarin waaye marka gaari gaar ah may saarnaayeen mise gaari dadweyne